saddexda xisbi qaran ee somalilan ayaa heshiis ku gaadhay xilliga doorashada la qabanaya iyagoo soo gebagabeeyey murankii muddada badan u dhexeeyey oo saldhig inta badan u ahaa muran ka taagnaa komishanka doorashooyinka ee somalilan tiradooda taasi oo ay qalinka ku duugeen saddexda guddoomiye xisbi oo kale ah madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ah guddoomiyaha xisbiga kulmiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo ah guddoomiyaha xisbiga wadani iyo injineer faysal cali waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga ucid haddaba arrintan marka sharciga laga eego muuqaal sideeya ayay leedahay waana maxay mabda'a ay xambaarsan tahay sharci ahaan garyaqaan axmed yuusuf nuur guruuje ayaa sharaxaad ka bixiyey heshiiskan oo isagoo ugu magacdaray isfaham guud xisbiyadu wax midaysan oo ay ku heshiiyeen sharci ahaan ama sharciyan goordhow cid qabanaya oo loo tixraaci karaa ma jiro caqabadihii doorashada ku xeernaana waxay ahaayeen kuwo soo jiray iyadoo aanu abuurminba khilaafkan shalay asxaabtu ku heshiinayeen kaasoo ahaa arrinkii saami qaybsiga oo madaxweynihii hore ee axmed siiraan iyo saddexda guddoomiye xisbi ee mid iminka madaxweyne yahay labana yihiin labada xisbi macaarid guddoomiyeyaasha uu ku yidhi go'aan ka soo gaadha hase yeeshee ay go'aan ka gaadhi kari waayeen kuna soo celiyeen madaxweynaha axmed siiraanyana dib u riixay sidaasaana keentay in sideed sanad iyo sideed sideed sagaal bilood dib loo dhigo doorashadii baarlamaanka xilligaa arrintii saami qaybsigu halkiibay taallaa shalayna lagama hadlin asxaabtuna arrinkoodan kagama hadal sidoo kale waxaa iyana carqalada qodobada shay lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in komishanka dambe la dhaariyo shan iyo tobanka shan iyo tobanka bisha tobnaad ee sanadkan xeerka diiwaangelintuna wuxuu dhegayaa in diiwaangelinta la diyaariyeyo lix bilood ka hor xilliga doorashada halkaa waxaa ka muuqata iyadoon wax kaleba la eegin inay qasab tahay in doorashadu xilligii loogu talagalay ay dib uga dhacdo dib u dhacaasi inuu noqon doono mid farsamo oo komishanka cusubi soo diyaargareeyo kumay caddaynin heshiiska shalay xisbiyadu sidii heshiiskii laba kun iyo sagaal sideed iyo labaatankii sebtembar lixdii qodob ee caalamku keenay lagu caddeeyey inaan arrinta doorashada guurtida soo faragelinin arrintaa iyana waxaa loo daayey golaha guurtida oo marka la hordhigo in golahan loo baahan yahay wakhti dambe loo kordhiyo isna go-aan ka gaadhi doona markaas shalay waxaan odhan karaa saddexda xisbi awoodoodii siyaasadeed waxay ku wareejiyeen labada gole si midna go-aan uga gaadho heshiiskii shalay ay gaadheen oo aanay wax qura u soo jeedinin ay si guud uga codsadeen inay go-aan u gaadhaan arrintii muddo kordhintana waxay u daayeen golaha guurtida wax ay ku heshiiyeen oo cid qasbaya oo cid goordhow loo tixraacaana ma jiro hase yeeshee waxaynu odhan karnaa heshiiskan shalay wuxuu ahaa maadaama muddo dheerba xisbiyadu heshiin waayeen isfaham guud oo xumad jamira oo beesha caalamku ka shaqaysay dhinaca kale la taliyaha golaha wakiilada somalilan ee dhinaca sharciga cabdiraxmaan hirad jaamac ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyey aragti ahaan sidoo ugu muuqda heshiiskan ay saddexda xisbi wada gaadheen heshiiskani runtii waa heshiis u badan in laga heshiiyey fahamkii guud ee siyaasadu siyaasadda ee la xidhiidhay arrimaha doorashooyinka meelaha qaarna wuxuu saameynayaa sharcigu saameynayaa exactly qodobka aad sheegtay waa ka mid ah oo ah in laga heshiiyey tiradii commissionka xubnaha commissionku ay ay ay ay lahaa ay noqonayeen oo xeer uu jideeyey xeer number twenty two thousand two oo heshiiska ay ka muuqatay in xeerkaa mooshin golaha ka bilaabma wax lagaga bedelo oo waxa weeyaan ay noqoto arrin tirada xubnaha commissionka laba xubnood lagu daro sharci ahaan arrintaasi waa waajib golaha wakiilada u yaala oo waxa weyan moshinku sida xeer hoosaadka dastuur iyo muxuu ahaa golaha wakiiladuba uu tilmaamaya habraac sharci baa loo maraa procedure baa loo maraa qaabka loo geliya waxaa faahfaahiyo xeer hoosaadka marka moshinku wuxuu noqonayaa un waa tallaabo sharciyo golaha ka bilaabmaysa in ay keenaan soo jeedin mudanayaasha uu ku xalaaloobayo moshinku inay usoo gudbiyaan shirgudoonka shirgudoonkuna uu la talin sharci markaa in heshiiska in mooshinkaasi waafaqsan yahay xeer hoosaadka waafaqsan yahay dastuurka marka la talinta sharci shirgudoonku ay helaana deetana goloweynaha loo gudbiyo goloweynuhuna markaa ka doodo qodobka moshinku uu bartilmaameydsanaya in wax kabedel lagu sameeyo marka haddii aan u eego yani legitimacyga guud waxaa yeelanaya golaha wakiilada siyaasad ahaanna waa arrin fudud in la raaco oo waxa weeyaan la hirgeliyo sababta ah waa faham siyaasiga guud oo ay danayaashay siyaasadda oo ay xisbiyadu ugu muhiimsan yihiin ay ka heshiiyeen in xeerka wax kabedel lagu sameeya gaar ahaan qodobka koo iyo tobnaad oo tilmaamaya xubnaha commissionka doorashooyinka waa xeer number twenty hadhowna markaa xubnahaasi ay ku noqdaan xubno loo raaco qaabka loosoo xulanayo xubnaha guud ee commissionka doorashooyinka tallaabadan ayaa si guud waxaa u soo dhoweeyey shacabka somalilan oo u arkaa qadiyad siyaasadeed oo ka hor baxday qabashada doorashooyinka khadar maxamed cakule v o e hargeysa